bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin fahlam weerarba isin rogdanga hagdhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isin ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinimo arbaayo taarikhdiya keedanta sideeda bilaha sebteembar lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shargadiisan barnaamijka kulanku warsan oo nimado haddii la hera dhugunsiyaal walibaa ku mid aha ibraahim malaag ibraahim xogayaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba uusoo ku warbeeya xaaladda degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose welibana usu sheegaya inay degmada qoryoole hadda ku dareera barnaamij iyo onqamada dareen ishilqaanga barnaamijkaasi inkaana dhugunsiyaal ah taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan uu nimadu haddii la weliba ku mid ah magaalada baydhabo geeg weliba lagu qabdaya barnaamij lankamagaca dare bandhiga shaqa abuurka baydhabo welibana ha abaabulay jaamado kiyaala magaalada baydhabo iyo wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welibana ku qaybgalaya wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qaybo shara duwan bulshada ku nool magaalada baydhabo haddaba maya saacadunka keedib barnaamijka shaqa abuurka dhugunsiyaala barnaamijka sinkaaya guddiga kumeelgaarka diyaariyowka sharciga doorashooyinka qaranka iyo weliba iyo geega kulamada weeldhidana xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya welibana iyo kuwada hadalena sidii lan diyaari lahay sharciga doorashooyinka qaranka iyadoona xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo fikirkiisa iyo kudhiib badan arrintaasiya shirka sanadlaha oo ayoon isku kooyanga bahda garsoorka iyo hay-adaha ku shaqeeya cadaalad iyo garsoorka iyo wasaaradda cadaaladda ee maamulka puntland iyo weliba lagu qabday magaalada garow ee xarunta maamulka puntland welibana iyo meelese iyo kuwada dalaayana sidii lagu xoojin lahay garsoorka iyo saasoo kala cadaaladda ee deegaanada maamulka puntland barnaamijkaasi inkaayna dhugunsiyaala maxamed nuur cabdi ibraahim weliba guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee degmada kastadheer ee gobolka baay welibana uusoo ku warbeeya xaaladda ururka dhallinyarada ee degmada kastadheer ee gobolka baay welibana uuse dhaliil injede iyo guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee gobolka baay usoona sheegay in guddoomiyaha uuse kafashilame xilka uusan haya dhallinyarada kujeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana gobolka baay haddaba hadalkaasi runga barnaamijka siinkaaya khiyaaray qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulan ku warsana oo nimada siinkaaya barnaamijka oo kulib aasaare waan siinadara sii doonay dhugunsiyaala anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madakutirta waliba imaamul doone saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noordarata weliba wada sinkanaha miinfayna barnaamijka kulanku warsan cabdirashiid rashkabo iyo asaari waan siini daraysi doon dhugunsiyaal ibraahim malaag ibraahim weliba xogayaha guud ee degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose welibana uusa ku warbeeya xaaladda degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose welibana uusa sheegay xogayaha inay degmada qoryoole hadda ku dareera barnaamij lankumagaca dare siliqaanka asagoo kuedinga nadaafyowka wadooyinka ee degmada qoryoole haddaba xogayaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose maranaaqata teleefon kuwal kuweydi arrintaasi iyo arrimo kale weliba usiinka jawaabay xaaladda guud aadan u fiican nahay aadan u fiican nahay boqolkiiba boqol waayo alxamdulilah iska ilaalinaynaadi iyo maalin alxamdulilah nadaafadeena waa noo socotaa shirkaha waxyaalaha ku shaqaynaynaa alxamdulilah dhibmajira meeshahaan iska aruurinaynaa dayaalada waa okay dayaalada waa noo habuuq siyamadaan qabnaa waayahay xogayihii degmada qoryool ee tahay mudane haddaan fiirino dhanka arrimaha bulshada oo kale dowladda hoose maxay kaga qabatay degmadaasi
dowladda hoose waxay qabataa dadka qashinkay nadaadisaa waxbay habaysaa iska waxugarsaa lagu shaqaynaa oo nabadaan isku qabnaa isku tashi barnaamijlaa magaalada samayn isku tashiyaa lagu shaqaynaa ummadoo dhan nabadaan qabnaa waxaan cadow al-shabaab ayaan ma qabno waayahay barnaamijka aad sheegaysa silqaanka goormaad ku bilowday magaalada ama degmada qoryoole
ilaa iyo saddex bilood noo socdaa caligaroobkii aan iska gurnay waxbaan noo dhima wax dhamaanaya saan bay ahayn wadooyinka waan iska samaynay wixii samaysmaayo ilaa intii tabara waa samaynay nadaafadana maalin walbo maalin walbo waa doori waayahay marka barnaamijkaasi silqaan oo ka socda degmada qoryoole yaa hogaaminaya
xoreer dowladda hoosaalaa degmada qoryoole gudoomiyihiin looma kala harin oo kulli waa wada jirnaa macal amnigeena waa wada jirnaa waaya marka maadaama xogayihii dhan aad tahay dawladda hoose degmada qoryooley xaalada dhanka beeraha markaan fiirina xaaladooda intee wax marayaan beeraha boqolkiiba konton aan kuleeyahay boqolkiiba konton waayo boqolkiiba boqol maaha sanadkan haye
boqolkiiba sababtoo ah webigiyaa naga soo daacay roobyarada waa dhacday boqolkiiba konton waayo haye
wixii noo hormaraana boqolkii konton waaye marka haddayna habuuq yihiin habuuq waaye suuqna ma keena weli habuuqna suuq ma keena hadda gareegada suuq ma imaanin weli waaya marka waxaana soo gaaraa in meelaha qaar ay abaari ka jiraan marka degmada qoryooley beeraheeda ku harna sidii la rabay lama u baxeen beeraha degmada qoryooley boqolkiiba konton waaye boqolkiiba konton waa okay kontonna eber waaye waaya marka dalaga hadda soo go-ay oo beerahaasi sanadkan la abuuray maxaa u badan
galley haye
galley aan abuuranaa nasleenaba guug galley aan abuuranaa beertana si sidaan tacbanaa waayahay marka degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose waxay ka mid tahay degmooyinka anta badan saameeyey dhibaatooyinkii dawladda dhexe marka hadda xaaladeeda waa sidee
walaalow walaalow fiiraayo baxaa lagu jiraa hadda fiiraayo baxaa lagu jiraa waa okay xaalkeena alxamdulilah ummadda nimadooda aaday u fiican tahay dadka weeliga aaday kuma jirno magaaladana kuna imaan qabnaa waan ku samar qabnaa dad weynaheeni kulli macnaha lama jiraan ninki jacbada alxamdulilah wax buu helaa wax dee ilaahay ilaahay ku sugaa madarsi waayahay waxaana soo gaarayaa in eh, degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ay soo gaareen eh, dad barakac ah marka dadkaasi xaggey ka yimaadeen mala socotiin xaaladoodii
dadkaasi waa dadkii oo xoolaleydii oo dhulka biyo-la-aanka markay dhacdo hadda la soo aaday waay Haye.
intay meel joogaan awinsada toban maalmood hamalaa lagu joogaa haye
dawlada iyo nawaaxigeeda ilaa iyo gaaiin ilaa iyo hadiiman ilaa farxaano xerolabaad abdacali burhuuli dhulkaan garabjeereed iyo jeerow looleydiya soo degsid biyaha iyo daaq fiican ay u helaan haye marka dadkaasi degmada may joogaan mise deegaanada kale degmada dhow ay joogaan degmada way joogaan deegaanada ku hareeraysana way joogaan suuqooda waa degmada haye marka Suuqooda degmada kadaadinayaan haa waayahay een, waxaan maqlaynaa in isbitaalka guud ee degmadaasi weli uu qabyo yahay een, marka xogayihii dawladda hoose ee degmada qoryoole ay tahay marka dawladda hoose arrintaasi maxay wax ugu qaban laadahay
isbitaalka haa
isbitaalka howl weyn u baahaya hadda daawooyin baa la soo gaaray daawooyin baa la soo gaaray oo naloo soo dhiibay haddana wax kalaa sii sugayna dowladda koonfurgalbeed waa u sheegnay dowladda dhexna waa u sheegnay daawooyin qalab hoosmina hadda waxaa noo imaaday kuleel yaraa hadda bilowday waxaa naloo keenay hadda falaadooyinkii oo ahaa ee, cusbada iyo tiisankarti iyo waxaas waa naloo keenay hadda haye
marka wixii dhimana ilaahiyaa noo dhamaystiraayo waa qeymina beesha caalamka iyo dowlad- dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhexe kulli warkeena way qabaan waayahay maadaama aad sheegtay inuu jiro kuleel een, haddana meesha ay laheen isbitaal marka dadka daawooyinka ama goobaha caafimaadka xaggey ka helayaan
wallaahi isbitaal fiican aan qabnaa annaga dayactirka buu baahan yahay daawona waa naloo keenay daawo salada daawo shuban waa la keenay daawo kale looma taalo laakiin daawo shuban way taalaa waayahay
haddana shubanka zaaid maaha hal kees ama laba kiisa imaanayo maalinkiiba Haye.
ma jira haddana shuban zaaid ah haye
alxamdulilah waa la rinayaa waaya een, dhanka kale markii aan eegno ee, arrimaha horumarinta een, wadooyinka qaar ee degmada qoryooley maadaama dawladda hoose ay u hil saaran tahay xaggey marayaan
dhismaha wadooyinka miyoo sirqaanan ku dhisnaa saddexdii biloodba maraan dhisnaa sagaashan maalmood hadda kahor ayaa laba kilomitr aan habayna oo magaalada dhexdeeda haddana haddaan bilaabi rabnaa iyadana haddii ilaahi kaana shalay tobanka bishaanaan bilaabi rabnaa inaan dayaxtirna magaalada dhexdeeda waaya ee, mudane waxaan la soconaa in dawladda hoose ay aruurinayso canshuurahda marka soo ma jiraan canshuuraad oo dadka degan degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose aad ku aruurisaan
canshuur lagama qaadayo dadka waxaa laga qaadaa nin walba isxilqaanka aan kuu sheegayo ninka gaariga iskale wuxuu doonaa shidaalku ku shubaa haye rasiideeda maxay waxay ku bixinaysaa
waayahay marka maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhankiina wada shaqayntiina ka waran
aad waxay fiican tahay waxaan ugu bahartaa dadweynaha reer koonfur galbeed oo dhan isku xirnaashiyo leeskana warhaayo Thank you.
waayahay dhugunsiyaanle kaasee wali baahayay xogeeyaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose hoose toose qabta teleefonka idaacadda warsan usiinku warmaayo idaa maasanta mudane
walaalow eenay mayka daari idung oo ukac farataab dhalmayka fiirsane walaalow saxankungnay manoo suubado mayka daari walaalow haamahin kwaas walaalow
musalsalka nin dhaafa nin dhaafa musalsalka noodhaas yaa ka iyaarkulla ka jarta musalsalan kurtadi bal ixsaana xilligii wararkan rooga nin saaro warka lagu bilaabo sacdung idung lamba dhalaadisisaanjo mayatan tungaylee wah
olo buuq ikayla beliska dhinigu ha ku leedahay isnay beedkinka haysataa hoose hae insaarka naalkay anitiiday jaraasa iska afnagow ida dhati ee ameelo ku bahi sidaana sheegilay maha lamba dhalaadisiyo sahanshe baab kale ku dunuuday bayaani ka dheego bay t v risiifareesha waxa gadadaasa ka hariirsoy dhalaadaa ka hiroy moobeelka ka fiirsoy la
waayahay dhugunsiyaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa kuguda jirnaa waliba hooda sinkale hamiin faylan dhugunsiyaal barnaamijka kulanku warsan oo cabdirashiid rashkab oo iyo hasaari waan siinin daraysaya dhugunsiyaal guddiga kumeelgaarka ee diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka yaa waliba iyo geega kulamo laweel dhalan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ururada reedka ee ku dhisan magaalada baydhabo walibana iyo kuwada hadalina sidii la diyaarin lahayay sharciga doorashooyinka qaranka iyadoona xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ururada bulshada oo kulankaasi qayb galay iyo fikir joogka dhiib badan sidii la dardargelin lahay ama sidii la diyaarin lahaya sharciga doorashooyinka qaranka haddaba markii kulankaasi dhammaaday weliba warbaahinta la hadalaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya bismillahi raxmaani raxiim geedka oo tiraahda taariikhda maylan sideedida september labada kun toban sagaala wayba shirka weeldhagay ee magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee guddi guddiga kumeelgaarka baarlamaanka federaalka ee dibugeysta hindisa sharciyeedka doorashooyinka qaran iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guddigaas oo maalmaha ku sugnaa magaalada baydhabo yogoon kooyan animay lahay kula hadal amase wada hadal u geliyaan aragtida dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku qabaan hindisa sharciyeedkaas iyo horyahan gudbidii wasaaradda arrimaha gudaha federaalka baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed hansaari guddigu guddigaas oo markii ka horreysay booqoshiishiisa wada hadalkii ku bilaabay koonfur galbeed mayba idan ku mahadnagaana guddigaas may leedahay sida wanaagsan hambardhikii aragtideen may leedahay wanaagsanaagtii may leedahay iyo cunto ka kooyan iyo waliin may leedahay reer koonfur galbeed guddigu may ka darsado karaan mayna ku dhiman karaan aragti ahaan oo may leedahay sharciyeedkaas golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya may ka fiirina aragtidii ku qabeen iyo way ku aaminsan yihiin doorashada labada kun labaatan kowda oo lugfadaonta ku qabata guud ahaan soomaali noocee nagada doonta may leedahay dhowr nooca lahadbandhigii marka aragtooyinkuu ku aaminsan yihiin koonfur galbeed doorashadaas hal qof iyo hal dhowr qof sooma kortay haddii la qabadan karo noocee la qabada may leedahay mise kontii kowdiya laka nagay mise way laka nagay guud ahaan halay qof iyo hal coda nagada kortay ama tirada la badiyo may leedahay kontii kowdiya laku badiyo doodahan may leedahay iidan ka muhiimsanayo way kumid tahay tay aragtooyinkaas oo koonfur galbeed ku qabta kan koonfur galbeed ahaan way gudbinay aragtidii unoo ka aadanaysa golaha wasiirada unagu matalaan shacabka guud ahaan koonfur galbeed onoo ka aadan aragtidaasna aaminsana bay leedahay insha allahu tacaala aragtidaasna iidaan caddaayan guddigana kolley socdaal iyo sii socda doona wayba dhammaan ka mara doonana dowlad goboleedyada guud ahaan soomaaliya way aaminsana insha allahu tacaala ko soomaaliya inay ku dhili doono shorta labada kun labaatan kowdankaas muhiim waayo laakiin wafadaana noocyadan iyo doontiyo qaabkan iyo weli in badanta wada hadal badan intii lagu gala doono oo weli go-aamo rasmiayna ku jeerin laakiin intahayti ani aragtida lagu aaminsiiyey lakadaran fikirkaas baseeraa lagu yahay fikirkaas ka daran insha allahu tacaala isuu qoraaleedan u gudbi doono koonfur galbeed inay ku aaminsanta labada kun labaatan kowda nooca doorasho wadanka ku dhigi korta taas way walaamilahay waasonfadaano iyagoo qoraaleedan gudbi doona haddii la yidhahdo naagada way barajay doona insha allahu tacaala guddigan ani waqti badan geliye maywalay doorashada walaanka muhiimsan oo bulshada maylahay kulmiyow walaba bulshada ka ganaca kartoona in doorasho la qabado wadankan doorasho ku dhigo marka insha allahu tacaala koonfur galbeed war kasto maylahay karaankan ee ka suurta gala korta ani doorasho la qabado nooca nagala doonta weli malka heliya sugaan insha allahu tacaala nooca nagala doonta laakiin wayba fadaan ani doorashadaas dheeda si maylahay markaas la kaheli ninka dheed aragtidaanana nu gudbi doono maylahay iyago qoraaleysan gudbi doono marka idan masantin awaxijeedan insha allahu tacaala walay su-aalalu qaban walwedi sidiisan labada socotan guddigun may magacaabaya muddo xaqiiqdeena taariikhda maahay laakiin muddo biloo kale nin gudoomiye baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maryahan magacaabiy sharcigan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka gudbiyey way laha mariyay golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya habaas mariyay way laha gudbiyey baarlamaanki baarlamaanka mayba fikir ku aruuryaha dowlad goboleedyada sharcigan masada xukuumadda ka gudbiyey la ka gudbiyey ama se aragti kale ku aaminsan maadaama marka horeysa in suurta galna inay dowlad goboleedyadooda kulatalada baarlamaanka federaalka may suurta gelina inay dowlad goboleedyada aragtidii ku aaminsan inay sharcigaas sida xukuumadda ka gudbiyey la ka ganacsan ee aanay aragti ku bedelan la ku qabo marka taas waa meel la aragtidii aruuryaha walgaaray la qoyn mala aragtiyana noo ka darsan idan mas
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badiidole ii miranin qubatay jilaal bombobshay ii gaanjardismilee wagoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya qumnya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahatan ti dabeel koraadii i dubaysay in jeedee danseeha ka galay in boqohoota dibadda hasku diiwaan geliyey bohoota dibadda inama hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dib sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashin handhoortay qeybtiya koowadna xamara iyo baaqa kufaasay
waayahay dhugunsiyaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ee kuguda jirnaa waliba hawda sinkilaa dhugunsiyaala ahmiin faylanga magaalada baydhabo geega waliba lagu qabdaya barnaamij lanka magaca dare bandhiga shaqa abuurka baydhabo walibana ha abaabulay barnaamijkaasay jaamacadaha kiyaalan magaalada baydhabo iyo wasaaradaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan wasaaradda ganacsiga wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkan waliba ku qayb galaya dhallinyarada inta badan waa kubarada jaamacado kiyaalan magaalada tan baydhabo iyo mas-uuliyiin kale ku dareera haydaha koolgalowa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada tan baydhabo iyadoona la dareerna inay dhallinyarada inta badan ku nool magaalada baydhabo iyo iyaga haano shaqa qaban haysan isla markaasna ay hadhamaysan jaamacadaha iyo saasoo kale iskuulaadka keela magaalada tan baydhabo haddaba may haddaa keedi barnaamijkun shaqo abuurka baydhabo mise ujeedo gaaraya kaleyn jaamacadaha iyo saasoo kale haydahaba iila dhugun sida bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu baynu ku yaabay faraxaday iyo meelada arkaaba iyo dareen aanu lahaa barnaamijkeeda dowladda ee gaarayo waxyaabaha qaarso ama furfuritaan iyo xoogaa ay ku garo geemay baan joogne meela barnaamijku barnaamijkii iyo kulmadii awalba qaadada jirnay dabcan may qabay wadanayna sheegul mara geed walaanu joognayna shalay iyo aragtida guud oo barnaamijka badanahay mayayin mayada tilmaamay telefoonadii dadka guul soomaali bilankeeda ka suubi boqolkiiba todobaatan iyo shan layla tilmaamay ila dhalinyaragii dhalinyartaasi waa resource waa human resource mayayna qaadso humanka iyo beerkiisa lee karsa dadnamay aqoomale laakiin ciladaha iyo duruufaha jara dadkiye mayba dhiray in dhalinyarti badan sheeg ليش على يصير وايد لا غير لا ترى ما يوجد تبين يعني لا تعلم يقول إني அரசியல் பண்டி சகாவும் இருந்துச்சேன்னா மயில் விஷயத்தோம் மயில் பொருளாக்கல்ல அறியுது متأهل الروح وتقوسل يمن بعدين كلو أساس استحقاق أما ستة الموت وتجاه كروس بايكو ما يشوف في حفيز جو كلامه ولا نتلا كري وجد شيء اللي تكرسي وأنا اللي تكرسي لما كان يتجاه ما خوفك البلد حتى يوم بعدين كرسي يوم gaara inay kudhisa hadii baahanyi hadii baahanyi aqoon gaara hadii baahanyi la gisiyo weliba loo kaasla suubiyo si furiixa ma la gisiyo job kala barnaamijki barnaamijki markaas aqoonka laga fiiriyey laba kun sano kala leero tibet oo laga talagalay tababaro guud oo dhinaca xirfada ay yelisa dhalinyarta markaa laga fiiriyey shaqoo kaleeto barnaam leero growth hub oo waanee barnaamkii horayay deegaanada koonfurta beelada kur waa barnaamkii la maro soomaaliya oo dhan beelada kur dadka qofka maadami muhiimadu iyo leedahay qofka walwalba oo cusub oo mayba horsuroogay challenges iyo caqabadii horsuroogay marka mayba intana la shisheedeeyeyka inii horta furitaan mansuubi waana la isugu aragka dhaafsada sidee barnaamijyada cusub deegaankana waa taran leh television shiimada la dhaafsada سبيل الفرع على الشافعي ما يبقى على كده مرفوع حقبتي وعلى سبحان الله شرطية معروضة ديجان تنلي ديجان كمبيوتر لنا يكون يصير إلى سبعة دار معروض لكن تتحدى معروض بينه خصار لي ليش ديجان معروض ديجان تنلي خصار لي صوتة وفرع ديجان كلكو كوي وصدتي ما يبقى يرد سالي جامعة الشمتة ديجان كمبيش كلي أمان قلي وعروض may kaalihaya barnaamijkaasiti ilaa iyo dhowr wasaarado taas oo kale may gaabsiihayana dhowr faydo tilmaame waana umaha laga kalmudayka si dambo laakiin kalan gurugaagamay faray jaalinkiisa dhalinyarta haysata iyo waxyaabaha sawfaa mujirisana haysatiyada bornaam shaqeeye waleer qoblanasi la wadaagay waxyaabaha dhadhowr dhalinyarta mubaarakan suubay haysamay kumide kow horta fursado shaqadeed deegaanka ma jirto leeday laakiin may ogaanin fursado shaqadeed ma jirto laakiin qaabka la joogi laakiin insu ogaada shaqada deegaanku jirta yaa culaysku teegaynin qodobka labaad u ogaadanay ku mida dhalinyarta ini iskiilishila maahay lagama yaabaase masar dibiya hadamaya xataa dibiddu ama baasha hadamaya soomaali gulaanti ama baydawu maydku noqona wala ayaan employability skills ama eh xirfadii uu shaqada raadiyay bari oo recruitment process isu marada hore inay interviewgii lagu qaada inay waraysidii kalo shaqada la xariir in lagu qaada ilmaha maydiyaase jaamacadana maanta barlaameen baa hata xirfado gaara soft skills ahaayo waxyaabaha kale caqabadaha hoosrumay ku mide ini finance in general soo kalbeelada shukooyada laga shaqaalayso ini internet nagati may barooga baaritaano cusubni googaani tusaale ahaan waxamay dharay bof maytiin haya laba kun oo doolar misheer siiye kun doolar qaadadaasa misheere kunku doolar kale maantili ani qaaday saasakii shaqaalaysiye waxyaabaha ciladaha iyo caqabadaha deegaanka gudeena ku mileenta mayba markasi saasna kubaha dhalinyarada kasiyahay may tababaray mudadii sanadiisa dhow may tababaray kubada afar boqol oo qof oo dhalinyar deegaanka dhalati xirfud walbay ubaahanaysiidana maclimiinta jaamacadoodasidana xirfudii lecturing iyo arday walbalo siiba maytaasoo kale baray lakin itdsilaama marsilaaise oo maahan xirfudaha baahan weli besilah kudhisa may jira shirkadii jira may jira bangigi jira may jira wasaaradii jira sida tababaray وكيف نحتاج لبرنامج بيرفضنا إن شهادوي سمعت من إلى سمعنا لكن ما لكن تأتي بشهادوي سمعنا لكن ما يستعيد من شهادوي كاسيتيني قبل بنيس جرجانا يحضر بنيس جيشيني معمول على الكثير معمول على ميلاد الشهادي سبحانه وتعالى مرسيو وجعلنا أفوس كتلفا برنامجنا. مشي كلام يا وحكاوي ไม่ประกอบกับมีคุณชาติว่าเอ๊ะทำไมหันหน้าเนี่ยเราที่ห้องหายเลยสู้เราคนเนี่ยวันจันทร์ละอาตมาก็พูดกับเราว่าหันหน้าที่ไม่ ใช่การทำหันหน้าเนี่ยทีนี้วันจันทร์เราเนี่ยเราคุ้นเชื่อลูกเราอ๋อบอกแต่ที่จะเป็นที่เป็นไม่ใช่ยาเราเนี่ยวันจันทร์เราจะน่าสิ ่งก็หัวเราะ وزارة الشقاء الشقاوة وزارة القرشين تهلا تمهسني مدير كومنت مدير كومنت سيدة نمد يودمير كلن يولي شقاء ميلا تمهسني ميلا فقر ما هنغاني لما تسيئلو او يورا ساسوكا تابين برقرام كماوه SSF iyo adeesho eela amahasinin maxaa oogu qorno julbiigadaadis deegaanka yahay Era más sencilla cuando yo apunta otra polígono, en la tele otra polígono, pues si es que era una sencilla saha que pobre, program el gate, program pantik saka abur, me provara sana challenge para mover, ¿eh? Dan kita tidak perlu tiada ini, ada kita perlu kau susah dia oleh sekarang mesti akal. Game of incas ni suruh, incas tapi ada kita job peroleh oleh belakang belakang bukan, hatta walau علينا وكلنا نعمل فصنع قلبا إن توفى ربك فأجمل فألا سوف يليق ويظهر على المسلم كما بالأرض نظر إلى ما ستترى عليه
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. ولله السلام والسلام hogaatalayaasha barnaamijka aan kuwada wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo qaar kamid ah xildhibaanada madaxda hay-adaha kala duwan ee adeeso s s maamulada macalimiinta maamulka jaamacadaha shirkadaha ganacsiga iyo dhalinyarada tababarka lahiray oo midlaha geli salaam badiir walahan kulli barnaamijkan kulley faahfaahintiisa iyo قوله كان يوسف حاجة من شرحي فيقبل أنه لمن ويسن شرحته كريه أنا أسلمي تبرو قامتا أنا كمان هذا لأن يري سيئيك أنفوغا يتم تيسو قصة وكهورة أسمع هيد إذا كان عدي وشدها يجب أن يرد أن الشرع يرد ما تيو يجب أن يشكا ولكن هذه حكومة روكي تبرو قامتا من فوق وهو الاسم كلا ونينا نفسحنا بالزيادة الشيخ كوالي بالبقر مكة أننا نفرنا نسير الجوم لا البرنامج طبعا والمدري لكن شقوية على سعود الكلام شقوية دخلنا معها مكة باسم بأسان نسينا نفسحنا برنامج كان من فلي كلا ما سنسرع على المحفلات
manshee ubreegoolenya idaasilmen ka jiro lamir manshee ubreegoolenya idaasilmen ka jiro warwaako warwaako bulkay horumar waako wali luwaydiyahay luwaysinaay werdigalinhay waano waa ka dhagale imboma erna dhatiyo wangaar humboodie sasnati waato walla sheegi walla aragya korona baar rasturanki albaler kooya wala la sheegi araga walaakiin ayn sheegtan wangaal oo may ee i wangaal oo suuse wali adafadaasa waa ka hatanay barii'i ishu waymoodi ma ee wakti kastoo adahatooshe baar rastoranti beder kooy weelka ay buusito bari safar injeede habasuuseedo sadiinaba waga haysho
waayahay dhugunsyaalla qayboga dhexa barnaamijka kulanku warsan isla maraynaa weliba hooda singalaa dhugunsyaalla hamiin faylanga maxamed ibraahim cabdi ibraahim weliba waa guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee degmada qasadheer ee gobolka baay welibana soo korgaya haaladda ururka dhallinyarada ee degmadaasi qasadheera guddoomiyaha ayaa weliba uuse sheegaya in guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee gobolka baay uuse ka fashilime xilka usanhay ee dhallinyarada ku nool deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka baay haddaba arrintaasi iyo arrimo kale weliba aan qato teleefonka idaacadda warsaman ku weydiiya guddoomiyaha marusurooga degmada qasadheer ee gobolka baay maasha allah ururka dhallinyarada degmada qasadheer waa urur oo midabadiisa toor isuri u dhawaan saddex sana shaqeeyahay kaasoona oo dhisleen dhallinyarada deegaanka oo iska tash iska taladaw oo farma u kalaana wasaarad iyo hay-ada soga farma u kalaana oo iska ahayo nin soomaaliyeed ayaa ururka ka dhisleen
waayahay marka ururkaasay heliga isan ka aasaaseen magaalada ama degmada qasadheer ee gobolka baay iyo qaabku sadan shaqeeyay maasha allah ururku oo qodobkii ku sheegay ururka la asaasay lama konturay todobada shantii bilyaha la asaasay urur marxalado jar doo deegaanku jarmalki dhalinyaradii deegaanka oo waktigaas farugtiras dhalinyaro ay roogeen wayabal door bileen urur dhalinyaro oo dadku samatijii koro bulshada samatijii koro oo wadankana way waa nidaamka naga koro inuu dhisno maasha allah nin suurtageliyey wayba maadaha faanaan ee haddii manaa dhalinyarada degmada kasadheere gudogaha degmada baa kuwan dhalinyarada ku
waayahay maadaama dhalinyaro la eray degmada qasadheerna una la dareernaa inay degmooyinka gobolka baaya ku tirsanta marka jirana hayda ama waxyaabo kale oo ururo kale oo la shaqeeya ururka ururka dhalinyarada degmada qasadheer wayaba loo shaqeyn gudogaha maamulka degmada haydo samafalka oo degmada howlgalaw intagu way waa wada waayahay marka waliba jirana urur markilan fire gudoomiye ururo kale waliba jiraan baydhabo iyo deegaanada kale ku dhisan marka ururadaasay xiriir latina
maya maya leba baydhabo urur ku dhisan dabayaaradii dalo wafdii soo gaamiya wasiir qorsheynta iyo wasiiro kale kaweheliyay sida wasiirka iyo tamarta wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada isboortiga koonfurta ayaa qasadheer hajeeyaan agaasimaha shir guudna waa la nilay waa waribaahidaan hay way dukumentiyaalhay iyo waxay dhawadkaan on waysuhamtirsantay maasha allah ururka way waa dhalinyaradi iyadaan feedinye awoodii sarayto hadda waqtixadarkoona kala hadalaa wayba heer gabagabeen yan ah iskuul oo dhalinyarada iska istiyoy andasayaan iyo dhalinyarada
waayahay marka iskuulkaasay ma dhalinyarada ku dhisan degmada qasadheer ya dhisaayana mise hayado kala jiraan oo sinkaawiyayan maya maya leba dhalinyarada oo iskatamatiya dhisaayta oo bulshadii kaashadaas haye
gabgabo ee marahayta kala hayta oo gabagabada haridarki ama waa walafalaan oo bilaayeesa waayahay marka ururada kale ee bulshada reedka ee ku dhisan degmada qasadheera maadaama adina gudoomiyaha degmadaasay dhalinyaradeeta wada shaqayntinka waramab
ururada bulshada rayidka odayaalka dhaqanka maamulka degmada ulmaodiinka siyaasiyiinta waxgaradka iyo dhan wada shaqayn gutalana haye marka
ha degmada kusuur oo gulis oo isxildaan aqaabaya degmada kufirgelin fadaan taasoo maamulka hadda bilaabay ololo maamulka hadda ijaaba garab sugna waayahay ugu dambeyntii marka maadaama gudoomiyaadata oo ururada dhalinyarada ee degmadaasay ururo kale oo waliba jirana baydhabo ku dhisan marka baaqa arrintaasay kee degmayu ururada oo gobolka bay ku dhisan ilaa guud ahaan koonfur galbeed ku dhisan waybaan ka baaqaanaya in wada shaqeyn buutaniin wada lagaan ololo wayba dinigan wayba ballan qaadaanaya wanaagsan ayo ololo wada shaqeyn wada laga doono hadilaayasa
international professional college macadka caalamiga ee xirfado adduunyo lan wal ogaadiya in badan walka hayto ilmisha lanlawa adduunyo maamuladayo ankaha walbarashooda i b c hadadeera ilmaga walku barada waana ngogaten macadka caalamiga ee xirfado i b c isku dhamme ah kolajulumbogi iilbiyow ah wallah ka baradi i b c ilbarooda sugu ilmo lung aroorow i b c international professional college barashooda caafimaadka kumbiyuutar iyo isqab maadooyinka scientific subjectska walkii baray imogatoy machadka caalamiga ee xirfado i b c aas-aas haddee mee in badan ah jari ardayan kooba maane horehan ku qalan jibiidi oo halkunba hafiisa iyo harumo ah
waayahay dhegeystayaal qaybo dambe barnaamijka kulanku warsanga iyo isla maraan waliba hawdisan kala hamiin fayna barnaamijka cabdirashiid rashka ayaa saaray waan siin daraysaya dhanka farsamada maksarka iyo makiinada waliba imaamada saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow shirka sanadlaha ah oo yoonisku kooyanga bahda garsoorka hay-adaha ku shaqeeya oo cadaaladda iyo garsoorka iyo saasoo kale ah wasaaradda cadaaladda ee dowlad goboleedka puntland iyo weliba luqowday magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland shirkuun iyo weliba qeybgalay haydo inta badan daneeya garsoorka iyo cadaaladda welibana diiradda iyo saarayana sanadkii lah dhaafi waxyaabihii luqowday iyo saasoo kale sanadkun hadda dareera waxyaabaha iyo higsidayanga haddaba waa kuwa agaasimaha wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka puntland oo qodobadaas faahfaahiyow
mudan ayaaliyo marwoyin waxaan ku faraxsannahay inaan idinku casunnay shirkan muhiimka waxaan doonayno inuu noqdo madal afkaarta la isku weydaarsado la iskula xisaabtamo wixii la qabtay lagu saxo wixii qaldamay duruusna laga qaado si loogu diyaargaroobo qorshaha horutamineed ee sanadka cusub saaxiibka maxamed yuusuf baadaata waxaa ku jirtay waa in la isla xisaabtamaa diyaar baan unahay saa xisaabta laakiin human rightska de yaa iyaga la xisaabtamay idinka laftiina xisaab badan baa ku maqan taas waa waxaan halkan u joogna wa wixii qaldama in la soxo afkaarta la isku weydaarsado qof walba oo meesha jooga ra'yigiisa iyo waxa ku jira waa u baahanna wasaaradda cadaaladuna saasay ku shaqaysa qof kastoo idinka idin ka mid a waa inu ogaado inaanu obin u nahay afkaarta gaar ahaan aniga waxyaabaha laygu yaqaano ragga saaxiibada igu yaqaanin wey talada waa u furfuranna dhammaantayo mudanayaalyo marwoyin xukuumadda cusub ee madaxweyne doctor saciid cabdullaahi deni waxaa halbeeg weyn u ah horumarinta cadaaladda iyadoo loo marayo hanaanka tageynta dardargelinta howlaha laamaha cadaaladda isku xirka iyo xoojinta xiriirka bahda cadaaladda iyo dejinta qorshe cad oo ku salaysan baahida dhabta ah maadaama madaxweynaha xukuumaddiisa ay halbeegeedu uu yahay sidii cadaalad qof kasta u gaari lahaa waxaanu diyaar u nahay dhammaanteen wasaaradda cadaaladda iyo cidaha la shaqeeya laamaha la shaqeeya dhammaan inaynu ka wada shaqayno cadaaladda mudane marwoyin hoggaanka wasaaradda waxay dardargeliyaan howlaha wasaaradda cadaaladda guud ahaan halkaana waxaan rabaa inaan ku xuso waxyaabihii ay wasaaraddu qabatay iyadoo aan rajaynayo presentation in lagu samayn doono waxaan duu habeen ku samaynay shaqada wasaaradda waxayna sababtay in sarakac wanaagsan uu ku yimaado dhinac kasta oo wasaaradda ah tallaabada u horreysa aan qaadna waxay ahayd inaanu samaynay waxa la yidhahdo internal reform oo wasaaradda aan ka bilownay annagu aan cid kale u gudbin arrintaasi waxay dardargelisay oo sare u qaaday dhinac kasta oo wasaaradda shaqadeeda ku saabsanayd waxaan kaloo dardargelinay isku xirka laamaha cadaaladda iyo hay-adaha habwadaagta ay yihiin ee taageera waxaa daliiluha taasna fadhiga aan maanta aanu fadhino iyadan uu yahay kani shirkeennii sanadlaha ahaa ayaa sidii master muuse saaxiibkay uu sheegay waxaa jira coordination meeting oo bilo ah oo maantali ah oo bil kasta sagaal iyo labaatankeeda dhaca oo dhammaan ay ka soo qayb galaaniin laamaha cadaaladda waxaan u malaynayaa human rightska wax badan baa lagu casay marna baynu ka yimaado marna ma imaan baan u malayna muuse hal mar baa timi waxaa leeyahay sorry ninka la yidhaahdo saaxiibkay maxaa yuusuf arrintaasina waa arrin kaleeto oo wasaaraddu iyaduna ay ku tallaabsatay shirarkaa waxaa ka soo baxay natiijooyin wanaagsan iyo go-aanno ficil loo bedelay iyo kuwo lagu daray qorshaha sanadaha soo socda iyadana oo shantii sano qorshaheedii iyadana wasaaraddu ay dejisay oo soo socota wasaaraddu waxay kaloo dardargelisay tayaynta garsoorka qaabka ay u tayaysana waa noocan macnaha u dardargelisay iyadoo kaashanaysa hay-adda u n d b waxaa la qabtay xog waraysiyo lagu uruurinayo baahiyaha tababar ee haysta laamaha garsoorka qareennada iyo booliska waxaa ka soo baxay nuqullo warbixinna oo hordhac u ah horudhac ah kuwa oo muujinaya baahiyaha waxaana hadda diyaar ah samaynta barnaamijka tababarka oo ka bedelaan kuwii hore u dhici jiray dhan farsamo dhan tayo iyo wakti intaba iyadana waa arrin kaleeto oo wasaaraddu ay ku tallaabsay inaanu wacyigelin badan samayno oo waxa weeyaan oo ku saabsan qareennada iyo booliska iyo ciddii la xidhiirta in la sameeyey maxaan ku yidhaahdaa nuqullo warbixinno ay ka soo baxeen oo wax ku ol ah arrintaasoo sababtay sidii tababaro loogu samayn lahaa arrintaasoo hadda diyaara mudanayaal iyo marwayin waxaa hadda iyadana la wadaa qorshaha laamaha cadaaladda oo dibdhoxaad u ah qorshe cad oo ka turjumaya baahayaha laamaha cadaaladda waxaan filayaa isaga oo qabyo ah in maanta shirka laga soo jeedin doono iyadana waa arki doontaan oo waa dhegaysan doontaan waxaan dadaal badan ku bixinnay arrimaha kaabayaasha adeega garsoorka iyo laamaha kale ee cadaaladda dadaalka aan bixinay waxaa ka dhashay inay meel fiican marayso qorshaha dhismaha maxkamadda boosaaso dowladdu waxay qaadatay dowrkeeda waxaana sugaynaa inaan la kaashano hay-adaha aan bahwadaagtana maxkamaddii boosaaso oo awal iska ahay dhismo gaboobay kondishinkeeda iyo xaaladda oo ku sugnaan oo hamid aan fiicnayn dadaalkii aanu gallay intii aanu meeshaan joognay annagoo wasaarad ahaan isku xiran wasiir laga bilaabo kan u hooseeya wasaaradda oo maaragtay agaasimuhu iyo shaqaalaha iyo istaafka wasaaradda talooyinka ka soo baxay dadaalka aanu qaadnay waxay dhashay maxkamaddii boosaaso inay meel fiican noo maraysa maanta haddii alad dhulkii waa la hayaa waana la jebiyey wax awalnala ku xihana waxay ahayd dhul inaanu helno waxaan rajaynaynaa in aanu dhaqso hawshaasi ay noogu hergeli doonto haddii alad mudanayaal iyo marwooyin iyadoo laga duulayo dib u habeynta hanaanka shuruucda wasaaradda cadaaladda waxay asaastay waaxda sharciyada ama legal drafting department waxa loo yaqaano oo horey aanisan u jiri jir arrintaas oo saacidaysa waxyaabo badan kow in wasaaradihii xeerka iska degsan jiray oo dejin jiray intay meelo kale la aadi lahaayeen ay dib u habeyn ay dib u eegis ugu samaynayso wasaaraddu oo iyadoo la tifaftiray markaa golihii wasaaradda uu gudbayo kabacdina uu gudbayo goliha baarlamaanka waxaanu update garaynay oo casileynay websaytekii wasaaradda oo lagu subay boqol iyo laba xeer oo ay ku jirto saddex digri oo madaxweyneyaal ah iyo lix xeer oo federal level ah iyadana ay ku jirto si aan ugu sahalno dadku inay shuruucda la socdaani oo ay akhristaani arrintaasina waa arrin soo siyaaday oo waxa weeyaan cusub oo laanta legal drafting departmentiga aanu ku soo siyaadinay wasaaradda maantana ay tahay wax ka mid ah wasaaradda waxaan kaloo samaynay oo fiiris ku samaynay bashan acti oo sharciga bashanka ama maxaan ku idhahdaa retirementiga oo wasaaradda shaqaaluhu ay noo keentay oo iyadana hadda golaha wasiiradu ay baasgareeyeen waxaan kaloo iyadana aan fiirinay investment acti oo wasaaradda ganacsigu ay noo keentay oo intii golaha wasiirada aan loo gudbin iyadana wasiiradii golihii wasiiradu ansixiyeen haddana yaalla miiska baarlamaanka waxaan kaloo iyadana aan ku jirnaa madrasa acti ama meelaha qur-aanka lagu dhigto sharcigeedii notara acti ama notayooyinka waxa loo yaqaano iyadana hadda aanu dib eegis ku samaynayno waxaan kaloo dib eegisku samaynaynaa hadda oo noo socda lawyers acti sharciga qaanuun dadka qaanuunka yaqaana dib eegis baan iyadana ku wadnaa waxaa iyadana miiska noo saaran anti piracy act oo iyada aan rabno in aanu dib eegis ku samayn waxyaabahaasi waa wax ka dhashay guul ah wada shaqaynta dhammaanta inaan ka dhaxaysa waxaa shuuqo muuqata oo bogaadin mudan laga qabtay arrimaha dargelinta xeerka ka hortagga kursiga saa ogtihiin waxayna qaadatay mawjad kursi ah ayaayna qaadatay oo aynu ku harqannay dadaalkii wasaaradda iyo laamaha cadaaladda iyo hay-adaha la shaqeeya dadaalka ay u galeen wacyigelintii aanu ka qaadannay shirarkii badnaa aanu qabannay mararka qaarkood dhakhaatiir iyo culimmadii inaanu isu keennay oo awal kala durugsanaa arrintaa laga dooday arrintaasi waxay dedejisay dadkii wacyi badan inay ka qaateen kursigiina hoos u dhacay casigelinna uu abuuray kayskii xashana aynu ognahay maanta meesha u maray waxaa ahmiyad gaar ah la siiyey iyadana arrimaha garsoor dhaqameedka oo shaqo baaxad lagu haya bulshada reer puntland waa la socotaa nin waxaanu qabanay shirkii garsoor dhaqameedka ama a d r waxa la yidhaahdo alternative dispute resolutionka waxa la yidhaahdo oo garsoor dhaqameedka ahaa waa ferasy ever it is kind way oo garawa ka dhaca wuxuu ahaa heer qaran buu ahaa oo dalka oo dhan ah maadaama qolyihii kale fursada ay u waayeen rabshadana gobolada qaarkood dowlad goboleedyada ay ka jireen dhaqaaluhuna u saamix waayey waxaanu markaa aanu goosanay oo aanu ka dhignay shirkii heer puntland oo noqdo iyadana waa arrin kaleeto oo wasaaraddu ay ku tallaabsatay iyadoo ay kala shaqaynayso laamaha taageera oo u n d p ay kow ka tahay arrintaasi iyaduna waa arrin guul ah sababto ah garsoo dhaqameedku ma aha waxaynu ka maarmi karno khilaafka ummaddeenna door weyn bay ka cayaan iyadoo haddana aan ka duulayno saan mare badan ku celceliyey in nidaamkeennii cadaaladda ahaa ee formalka ahaa aan laga tegin ee wixii u baahan sulux iyo dadka heshiisiin dhexdooda iyo inay door weyn ka qaataan garsoo dhaqameedka oo isugu jira odayaasha traditional leaderska iyo dadka diinta hogaamiya oo dadku ay ku kalsoon yihiin haddana waxa uu ka howlgalaa toddoba xarumood ayuu ka howlgalaa karsoo dhaqameedka xafiisyada ay leeyihiin oo labada hay-adood oo aadkana wala shaqeeya i d l o maxamed xaaji hadda uu ka joogo iyo u n d p ayaa aada noogala shaqeeya waxaan rajaynaynaa inaanu sii baahino oo degmooyinka iyo meelaha kale oo u baahan aanu gaarsiino sababta waxaa la ogaaday garsoo dhaqameedku inuu lafdhabar u yahay khilaafka ummadda sidii lagu hawliyo mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharafi ah in dhammaan guulahan aysan ka imaan hal dhinac keliya balse iskaashi wada shaqayn xog wadaagid iyo hoggaan cad lagu helay waxyaabahan aynu u jeedno annaga wasaaradda dhexdeeda idinku aan idinla tashanay waxyaabaha in gudkiina ku jira aanu qaadanay oo aanu noodgaraysanay ayay waxyaabahan oo dhan ay ku yimaadeen haddaba wasaaradda cadaaladdu iyadoo ka raacaysa doorkeeda fuluneed iyo awoodda uu siinayo dastuurka dowladda puntland waxay ballan qaadaysaa inay abuurto jawi degan oy ku howlgalaan laamaha cadaaladda samaynta siyaasada cadcad iyo hanaan wada shaqayn oo xoogan arrintaasi waa naga go-an tahay definite qof kasta waa inuu fahmo
dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawina saarsaabtii doorfayda waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalinay dadayaay daawo dhab e deertii muraadka may daliilan e diinkii qur-aanmad haruunlikii kagdaawayaw daarul abraar daartii qur-aansaarka iyo hadda la furi ashidanti may haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iilhoo qabtayn udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedan kadaaway sidaasee deer harunta qur-aansaarka ee daarul abraar isku dhay mayl tome e ulmikiinka diyaar e harunta qur-aansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti quraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan heerbal yacni geedo daarul abraar
waayahay dhugunsiyaalla guudahaan wali baantaa ka afmeera barnaamijka kulunku warsan oo namudan siinkuha idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuliba asaaray waan sinidaraysaa dhugunsiyaalla anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madakuteerta waliba in maamadahay saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow inta barnaamijkun barnaamij lamada reedon kulamana akheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo sinku tabow sidaasiyo habeen nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu